xulimo udiinka degmada cabad waaq oo muddoba waanwaan ka dhex wadeeya sidii loo xalin lahaa shaqaaqa dhex martay ciidamada booliiska degmada cabad waaqa iyo sidoo kale dad lahaa dhul ku dhegan saldhigga taasoo isfaham waa dhex maray ciidamada booliiska iyo dadka shacabka ah ay sababtay gacanka hadal ayaa lasoo gabagabeeyey shaqaaqadaas iyadoo sidoo kale laga daweeyey dhinacyadaba dhibaatada halkaa ka dhalatay munaasabad lagu qabtay degmada caabud waaqa oo ay joogeen odayaasha dhaqanka maamulka degmada caabud waaq wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta galmudug iyo senatero ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaana xal rasmiya looga gaaray arrintan wareen waxaa goobta ah laga akhriyey qodobadii lagu heshiiyey
waxay culimmadu u soo jeedinayaan beesha go'aankan ku socdo ah beesha celi in ay hoteelka ku soo celeen caadi ciidankana ka qaadaan waxay culimmadu ugu baaqaysaa dadka ku nool deegaankan inay si mug leh oga tashadaan aayahooda iyo sidii ay deegaankooda nabad oga dhigi lahaayeen
waxaan leennahay waa in la qaataa arrimahaa soo socda oo go'aammada ah qofkii diida khatar buu ku jiraa saddex bilood baa la waday qur-aan baa la akhrinhayey ilaahay baa la baryayey lagama rabin jagaha lagugu siiyo maannaa lahayn madaxa lagugu siiyo maannaa lahayn lacagha laydinku siiyo maannaa lahayn koob shaaha waxa ummadda laga aruurinaya kamaanaa cabbin waa lagu dhaaran karaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubashiinta galmudug cabdijaamac cabdiwaayeel iyo gudoomiyaha degmadaas muxiidiin adaweli ayaa dhinacooda ka hadlay iyagoona u mahad celiyey culimudiinka howshan isku howlay iyo weliba dadka ay shaqaqooyinku saameeyeen ee ka dawoobay
annagoo u danaynayna xasiloonida degmada tan iyo kala dambaynteeda annagoo rabnaa adeegii ka dhexeeya dowladnimada iyo shacbiga inuu sidiisii sii ahaado annagoo rabna muxuu ahaa muujinaynana inaan ka xunnahay dadkii dhibaatadu halkaan ka soo gaartay oo ama ku dhintay ama ku dhaawacmay annagoo rabna inayna sii soconin caqabadihii magaaladan ka jiray muddada inayna mar damba sii socon waxaan garowsannay oo xaqiiqsannay inay tahay arrin laba dhaafaana go-aankii ay culimmadeennu halkaan inooga soo jeediseen waana qaadannay una ku hadlaya dowladda galmudug magaceeday senator cabdiweli ibraahim garyare oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo goobjoog ah heshiiskan ayaa ugu baaqay bulshada degmada caabud waa adkeynta ilaalinta nabadgelyada culummada oo runtii dad aad u qiimo badan ah oo iyadoo xabaddu socoto ku soo baxay oo sida la ii sheegay qaarkood ku dhaawacmeen oo saddex bilood ku jiray inay qof weliba meesha uu joogo ugu tagaan dhinacna ka wadayay inay ka qayb noqdaan xalka dhinacna taakulo ilayn ilaahay baa og marka dadka bini'aadanka ah aad ka doonaysa dhaqaale ugana doonaysa dhaqaale dantooda in lagu xalliyo baryaday ka marayaan wakhtigay u socdaan xaaraankaay kala kulmayaan iyagana u dulqaatay caabudwaaq ayaa ka mida degmooyinka galmudug ee sanadihii ugu dambeeyey kobaca xoogan sameynayay iyadoona magaaladu haatan ka soo kabanaysa falal ammaanka liddi ku ah oo muddo kusoo laalaabanayay